جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa duhur jamca ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn oo warka duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarina kula wareegay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey weerarka lagu xasuuqay cadowga allaah ee saaka ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirro hordhaca oo lagu daawanaya weerarka saaka mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud dowladda silibiyadda ingiriiska oo walaac ka muujisay taqadumka mujaahidiinta bariga afrika ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya xaalada cakiran ayaa ka taagan magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan ka mida murtadiinta lagu soo jebiyey dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan boqolaal isugu jirta fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo bakool جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarina kula wareegay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud xogihii ugu dambeeyey waxaan goordhow waxa ka weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka xaaladda degmada ceeldheer ayaa ah maanta mid degan kadib dagaal xasmin ah oo saakay mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahayeen gudaha degmada ceeldheer walaalka duhurnimadii maanta taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa waxa uu soo saaray bayaan labaad oo lagu faahfaahinayo dagaalkii maanta ka dhacay degmada ceeldheer bayaankanna wuxuu u qornaa sidatan faahfaahin mujaahidiinta oo la wareegay degmada ceeldheer labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri oo dhanka kale ku beegan labiyo tobanka bisha sebteembar labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo jimcaha weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada ridada ah ee degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiinta u dagaalamaysa hirgelinta shareecada islaamka waxay si garba siman ah ula beegsadeen sagaal xero oo ay maleeshiyaadka murtadiinta kaga sugnaayeen gudaha iyo bannaanka magaalada tirada guud ee cadowga ku sugnaa saldhigyadaasi ayaa ahaa qiyaastii kun iyo boqol askari oo murtadiin ah oo ashahadala dirir ah weerarka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana dagaalo kadib mujaahidiinta allah fadligiisa cagta mariyeen difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen saldhigyadii murtadiinta xarunta degmada iyo guud ahaanba magaalada ceeldheer ciidamadii ashaadala dirarka ahaa ayaa si habqan ah uga cararay goobaha dagaalka waxayna u kala firxadeen dhulka deexda ah ee bannaanka magaalada inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada ceeldheer iyo duleedkeeda lagu dilay koob iyo lixdan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo laba kale cadowga halkaasi lagu dilay waxaa ka mid ah saraakiil murtadiin ah oo muddo dheer qayb ka ahaa dagaalka saliibiyiinta iyo murtadiintu kusoo qaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo gadiid ciidan oo laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka ceeldheer dhanka kale mujaahidiinta waxaa weerarkaasi cagmarinta ah kaga shahiiday koob iyo toban mujaahid oo ka mid ah haliyada islaamka ee naftooda u huray sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa shirki iyo gaalnimana adduunka looga tirtiri lahaa waxaa allah uga baryeynaa inuu shahaadada ka aqbalo darajaadka jannada sarena hoy uga dhigo ciidamada mujaahidiinta ayaa markii howlgalku soo dhammaaday waxay dib ugu soo laabteen fariisimihii loogu talagalay taliska ciidanka mujaahidiinta waxa uu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada towxiidku ka wadaan wilaayaadka dalka kuwaasoo lagu naafeeyey cadowga islaamka laguna xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhooritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dholalka muslimiinta ka xoreyso gaaladii murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
walaalka intaasi kadib bayaankii ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ee lagu faahfaahiyey dagaalkii maanta ka dhacay degmada celeer kadib mu'asasada al-kataa'ib waxay soo saartay sawiradii labaad oo lagu soo bandhigaya khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalkii maanta ka dhacay degmada celeer sawiradan oo ku dhowaad ilaa soddon sawir ahaa ayaa waxay isugu jireen qayb qayb muujinaysay ciidanka mujaahidiinta oo la wareegaya magaalada sawirada waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo aad u hubaysan oo bartamaha magaalada ceelleer ku sugan iyagoo sita hubka noocyadiisa kala duwan iyo raayada towxiidka halkaasina ku sugan sidoo kale sawirada waxaa qayb ka ah meydadkii murtadiinta ee maanta lagu xasuuqay dagaalkii ka dhacay degmada ceelleer walaalka waxaa sawirada lagu arkayaa meydad aad u fara badan oo daadsan deexda magaalada ceeldheer bakhtiga murtadiinta aad ayuu u badan yahay waxayna ahaayeen maleeshiyaadkii saaki mujaahidiintu ay ku xasuuqeen weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada celeer sidoo kale qaybta saddexaad ee sawirada waxaa qayb ka ahaa khanaa'im kala duwan oo mujaahidiinta ay ku soo furteen dagaalkii maanta ka dhacay degmada celeer waxaa kasoo muuqanaya sawiradan walaalka gaadiid mujaahidiintu ay soo qaniimeysteen oo isugu jiray gaadiidka tiknikada loo yaqaano oo qoryo ay ku rakibnaayeen iyo sidoo kale gaadiidka xamuulka oo sahaydii iyo saanadii milatari ee maleeshiyaadka murtadiinta ay saarneyd oo ciidanka mujaahidiinta ay la wareegeen sawiradu marka aad bay u badan yihiin qofkii muslim oo daawadana aad ayuu ugu farxayaa markii mu'asasada al-kataa'ib ay baahisaba oo mareegaha internetka lasoo dhigay waxaay ku baaheen baraha bulshada ay ku wada xiriirto iyadoona sawiradaasina maanta laysla dhex maraya baraha bulshada aad buu u mahadsan yahay ismaaciil dhanka kale walaalkeen marwaan maxamed oo ku sugan degmada ceeldheer ayaa u warramay bashiir muxiidiin abu ayman isagoo oga warramay xaaladda degmada ceeldheer oo saaka mujaahidiintu ay weerar xasmina kula wareegeen markan waxaa qadka taleefonka si toosoo ku jira waraalkeen marwaan maxamed oo ku sugan degmada ceeldheer marwaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowow wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhagaha walaalka bashiir marwan allah ayaa ku mahadsan saaka ciidamada mujaahidiinta mar kale gacantooda soo geliyey degmada celeer ugu horeyn dagaal culus oo saaka dhacay khasaare cadowga gaaray waa sidii xaalada degmada celeer ee hadda aad ku sugan tahay allahu akbar allahu akbar allah ayaa ku mahadsan bashiirow subaxnimadii saaka hore waxaa magaalada ceeldheer ee wilaayada siyaasiga ee galguduud ka bilowday weerar ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen magaaladaasi ilaa afarka jihaha iyo mujaahidiinta ka weerareen xerooyinka iyo murtadiinta ay ku lahaayeen magaalada tani weerar kadibna waxaa mujaahidiinta u suurta gashay inay gudaha u galaan xerooyinka iyo murtadiinta ay ku lahaayeen magaalada ceeldeer kadib markii ay murtadiintu ka firxadeen waxay mujaahidiintu hadda ku sugan yihiin gudaha magaalada xaaladda magaaladuna waa mid degan dhammaan xerooyinkii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen magaalada ceeldheerna waxaa ku sugan mujaahidiinta oo la wareegay islamarkaana sidoo kale la wareegay gaadiidkii maleeshiyaadka murtadiinta u yeelay xerooyinkaasi iyo sidoo kale hub kala duwan oo ay uga carareen xerooyinkaasi waxaa sidoo kale bashiir uu jiro khasaare kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta haddii ay tahay baktiga murtadiinta oo dhoodan dhammaan xerooyinkii ay murtadiintu ku sugnaayeen sidoo kale bashiirow sawirqaadayaasha muasasada alkataib ayaa sidoo kale ku sugan xerooyinka muqadiintu isla markaana qaadaya sawiro kala duwan waxaa laga yaabaa waktiyada soo socdaa in dhegeystayaashu ay helaan sawirada weerarkaasi oo ay kasoo muuqanayaan baktiyada murtadiinta iyo xerada xerooyinkii maleeshiyaadka murtadiinta oo gubanaya kuwaas oo xulcaya waa garta e marwan inta dagaalka uu socday ee aada hareeraha iyo gudaha magaalada ku dhex socotay maxay indhaha gu qabteen bashiirow waxay indhahaydu qabanayeen markaan kasoo bilaabay xerooyinka murtadiinta waxaa dhooban bakti fara badan oo maleeshiyaadka murtadiinta ah kuwaas oo ay wada haleeshay rasaastii mujaahidiinta waxaa sidoo kale bashiir way indhahaydu qabanayaan holac iyo uuro kala duwan oo kasoo baxaya xerooyinka murtadiinta kadib markii ay garneelada garbaha laga riday iyo qolyaha kala duwan ay ku dhaceen ayeen maleeshiyaadka murtadiinta hadda aan kula hadlayo bashiir waxaan ku soonahay gudaha magaalada magaaladuna waa mid nabdoon wax xabad ah oo hadda ka socdana ma jirto maleeshiyaadka murtadiinta ay ku sugnaana way ka farxadeen oo way ka carreen xagga gaadiidka inooga waran eed aragtay
gaadiidka mujaahidiintu waxay la wareegeen bashiirow ilaa shan gawaari oo saddex kamid a cabdibile tahay mid kamid ahna uu saaran yahay qoriga shika ah halka midka kalena uu saaran yahay qori shika ah waxay sidoo kale mujaahidiinta la wareegeen gaari guuji ah iyo gaari ay beri saaran tahay dhammaan gawaaridaasi waxay kusoo dhaceen gacanta mujaahidiinta iyadoo ay jiraan kuwo kale oo gubtay oo xerada dhexdeeda ku gubtay laakiin gawaaradaasi iyagoo nabdoona ayay kusoo dhaceen gacanta mujaahidiinta ugu dambeyn ee marwan maxaa dhihi lahayd dhegeystayaasha ee ku dhegeysanaya xaaladda guud ee ugu dambeysay ee degmada ceeleer ee hadda aad ku sugan tahay basiro waad mahadsan tahay haddii aan ka waramo xaaladda guud ee magaalada ceeldheer oo hadda aan dhexdeeda ku suganahay way degan tahay mujaahidiinta ayaana ku ku dhex sugan oo ku wada milmay dhammaan magaalada dhinac walbana ka jooga hadda aan kula hadlayo anagu waxaan ku suganahay dhexbarsamaha magaalada xaaladeeduna waa mid aada iska degan rasaas doobdoos ah ayaa markaas dhacaysa oo lagu ceyrsanaya maleeshiyaadka murtadiinta waxaan dhihi lahaa dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus haloo soo duceeyo walaalaha mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya magaalada ceeldheer isla markaana ku sugan xerihii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen bacsina ku haya murtadiintii ku sugneed waxaase waxaa geejinayaa in dhammaan magaalada ay ku jirto gacanta mujaahidiinta oo mujaahidiintu ay ku sugan yihiin gebigeedaba isla markaana ay saydareeyeen haayada tawxiidkan mujaahidiintu ay ka taageen gebi ahaan magaalada iyo meelaha muhiimka ah waxaana raayada laga taagay bartamaha magaalada dowladda silibiyadda ingiriiska oo walaac ka muujisay taqadumka mujaahidiinta bariga afrika ayaa muwaadiniinteeda oga digtay inay u safraan dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kaafirada ee ingiriiska ayaa walaac xoogan ka muujisay horumarka baaxadda leh ee ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta al-shabaab waxayna soo saartay digniin hor leh oo ay ku wargelinayso muwaadiniinteeda xafiiska arrimaha dibadda dowladda ingiriiska oo habeenkii xalay ahaa soo saaray bayaan ku socda muwaadiniintiisa ingiriiska ayaa ku baaqay in laga fogaado dhammaan safarada lagu tegayo qaybo ka mid ah dalka soomaaliya inkastoo gobollada waqooyi qaarkood ay ka soo reebeen bayaankan ka soo baxay dowladda u k ayaa lagu yidhi waxaanu ku talinaynaa in laga dheeraado dhammaan safarada loo aadayo soomaaliya oo ay ku jiraan saddexda gobol ee bariga somalilan ee kale ah togdheer sanaag iyo sool marka laga reebo saddexda gobol ee galbeedka somalilan oo kale ah awdal maruudijeex iyo saaxil gobolladan dhaca galbeedka dhulka uu ka arrimiyo maamulka shaaldiriirka somalilan sida magaalooyinka boorama hargeysa iyo berbera oo digniintani aanay si buuxda u saamayn ayaa muwaadiniintiisa ingiriiska loo fasaxay inay ku tegi karaan oo keliya safarada lamahuraanka ah sida lagu shaaciyey bayaankan ka soo baxay wasaaradda khaarijiga ee ingiriiska khariidad ay wasaaradda soo saartay ayay ku muujisay deegaanada aanan loo safri karin oo ay soo saartay khad cas halka gobollada galbeedka somalilan ay saartay midabka jaallaha waxaanay qofka talooyinkani beerdareeyaa ku wargelisay in caymiskiisa uu buri doono iyadoo shaacisay in digniintani ay asalka ku hayso howlgallo militari oo aada u xoogan oo ay xustay in geesiyaasha tawxiidka bariga afrika ay ka wadaan guud ahaan dalka soomaaliya dowladda silibiyadda u k waxay ka shanqarisay in walaacan amni uu soo food saaray kadib markii dhowaan weeraro xooggan oo ka dhan ah huwanta gaalada ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada xamar islamarkaana ay sii laba jibaareen howlgalladay ka wadaan daafaha caasimadda digniintan ay dowladda ingiriisku soo saartay ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda salbiyadda maraykanka ay dhowaan xayraadda dhinaca socdaalka ah saartay dalka soomaaliya kadib markii mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen kooxda ridada soomaaliya ee dabadhilif ku ah shisheeyaha duulaanka saliibigaah ku soo qaaday dalka soomaaliya
mahadsanid abushayba xaalada cakiran ayaa ka taagan magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan ka mida murtadiintii lagu jabiyey dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka taagan tahay xaalad amni islamarkaana bulshada ku dhaqan magaalada ay waajahayaan dhibaatooyin fara badan kumanaan ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee kusoo jabay dagaaladii ka dhacay bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa buuxdhaafiyey magaalada kuwaas oo ka kala tirsan kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ridada hirshabeelle warar soo baxaya ayaa sheegaya in maamulka ridada hirshabeelle uu amar ku bixiyey in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadkaasi oo ay sannado ka hor abaabushay kooxda ridada haabana looga dhigay dagaalka ashhadalla dirirnimo ee ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka dhankooda ayay ka biyadiideen tallaabadaasi maleeshiyaadka ridada iyaga oo ku andacooday inay u baqayaan naftooda oo aysan magaalada beledweyne ahayn goob ammaan ah dadka shacabka ee ku dhaqan magaaladan ayaa la kulmaya dhibaatooyin leh noocyo kala duwan toddobaadkan gudihiisa ayaana waxaa beledweyneha dil iyo dhaawac loogu geystay wiilal dhalinyaro ah kadib markii ay iyagoo habqan ah oo lagu soo jebiyey dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan ay soo galeen magaalada beledweyne ayay hadda maamulada ridada ahaa ee gadaal ka taagnaa u maarala yihiin mooryaantan ay hubeeyeen dhanka kalena xaqiijin waayey ahdaaftii ay ka doonayeen mahadsanid cabdiqani boqolaal isugu jirta fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo bakool aan ku hormarna bakool mayba rooge gomari rooge waybaan rooge zekidii hoola ye ninanasi masaakiintalisiyaye ankoyni ana oo magaayka bilaabo mukhtaar abdulaahi cali deegaanka kurti kukooy aragdakawaadkan walninkuweeri insha allaahu ilaahaya ka mahadsan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaa weli si habsamila uga socda qeybinta sakada xoolaha nool oo ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal fuqaro iyo masaakiinna kuwaasoo ku nool wilaayada saacadihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maktabka sakawaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa boqolaal qoys oo ku nool deegaano hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool u qeybiya xoolaha nool oo sakada qofkiiba waxaa la siinaya shan neef oo ari ah waxaana la siinaya dadka masaakiinta iyo fuqarada qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay inay helaan xoolaha sakada ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyaga oo farxaddooda sidan ku cabbiray bismillaahi raxmaan raxiim mayba dhiiray maxamed xasan maxamed adhiire mayba kukuway deegaanka dhurey mayba rooge gomari rooge waybaan rooge zekidii hoola ye ninanasii masaakiintalisiyaye ankoyni wali anka maxaa nagaani hatukoona zekoor malisiina laakiin tuman naf oo shan aan wakiilku ahay ishan ana lahal isi ilaahayanka maxaa nagaan waleeyada muslimiinta iyo niinka weerti muslimiinta ilaahay guul hasi gaala ilaahay dhukasi ana oo magaayka bilaabo mukhtaar abdulaahi cali deegaanka kurti kukooy aragdakawaadkan walninkuweeri insha allaahu ilaahaya ka mahadsan aragdakaadan zakaadiye madokalaali isey hatin markilamaad wal inkuweeri eed iyada aan mahadsanin anti ninka weerti ilaahaya aragdeeda dhiibka iskale ilaahaya ka mahadsan aragdeeda meeka shan naf yalla isii ilaahay intanin barkaayo unuuna zakaadun zakaadiya dhiibna iyo ilaahay ka rajeeyaana muslimiinta maynka dawaayay guula alle hesiya dhulka aragdeeda siday muslimiinta galanti an gal lahaa ilaahay taas aan ka rajeeyaan anoo magaala iyay fartuun xasan cali deegaankayna iyay eelansaar mayba meydheeraad geekli iyo siyay magaalada munaatarown oo ee gomoro sharneef erme mujaahidiinta maylana ilaahay garabkin korkuweel marwelba warunta ku horaatameysiin hataa in gobole alxamdulilah sharneef erme eliisi mayanka mahadeliyaa ilaahay hoolasha waxaan ilaah uga hadin ilaahay barakaay walyaasiinhel ilaahay siin barakaay mujaahidiintana siyaana garabkin kor alle kuweelo leena gaalada alle ibi kulay magaalada maylerey cali ibraahim cali aliyare deegaanka heelansaar oo ka tirsan degmo waajid كلي شغناف إريا ليسي إذا كفاز من كلي إسلام كنت إلهي هو جنك بركة إزي شرف إلهي سيانك بركة أو أنك داعي أنا إلهي أدرو imidaydig ma amro an oliyaraw burunuku kooy geeki gomoryaal roogni irglini dhiibi ohaay ilaahay kama hasan bacadisha wilaayada kama hasan maylisi ay shagnaf iringa fafayalisi ilaahay han kama hasan wilaayadan kama hasangna antu ka horje kama maqaadan ayin bilaaw geedka aan farasni geeki ma inka ma hadaliyey in ilaahay kurbada ku qaada adinku ku gibi nahariis ilaahay han gili may nuuriyadaydan ma keraleere buur unle ku kooy gomarirog iringananaysi ilaahayn kamahadaya olam siti afar shan shan naf ilaahayn kamahadaya inta aydiintan kamahadaya ilaahay gaamtio korkowe ilaahay jibi gaalan anoo magaaleero khadiija xaaji cabdinuur oo deegaanka burduxulonaka nool oo layinku weeri zakaawaadkii muslimiinta biyaayeen ilaahay ka mahadsan sacadun ilaahay ileen le oo sii shan naf irin ah mujaahidiinta guula la sii muslimiinta guula la sii gaalana la jibi anta ka hor nasiibka iminagana hadda in bilaaway wal haddu ku dibeen ilaahay og mahadamaantiya ilaahay suganta ku sokona dadka ilaha ku qaadina mooradi wal khayr badan allahan geli inta dhiibtiina saas oo kale khayr badan alla sii muslimiinta iyo mujaahidiinta dhammaantiyo guula alla sii dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale sakada xoolaha nool laga qaybiyey deegaano hoostaga degmooyinka tieglow xudur iyo rabdhowre waxaana nasiib u yeeshay inay ka faa'iidaystaan xoolahaasi boqolaal isugu jirtay masaakiin iyo fuqara dhanka wilaayada baay oo sidoo kale deegaano ka tirsan wilaayadaas laga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxiidiin abo ayman
budududuq gaalada deg aan ku habaara ilaahay wiinkubaahidka jab iyo jeeraar maxamed xuseen cusmaan degmada buulufallaan maanta maxaa lagu siiye shan neef iri ah shan neef ayaa lagu siiye bal dareenkaaga ka waran qaar waaye dareenkii maana fican yahay ilaahay ila lahaagay mujaahidiin inayd qur allah ka yeelo dhowrkii maalin aynu soo dhaafnay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay waxaa si dardar leh kaga socda fulinta rugniga saddexaad ee tiirarka islaamka kaasoo ah sakada xoolaha nool oo kol hore maamulada islaamiga ay ka soo qaadeen dadka nisaabka xoolahoodu gaaray haddana lagu celinayo inta uu allaha kitaabkiisa ku amray in la siiyo dadka ayaa la siinayaa shan neef oo ari ah iyo lo degmooyinka sanadkan kun afar boqol toddobiiyo afartanka hijiri ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ee laga bixiyey sakada xoolaha nool waxaa ka mid ah degmada bardaale gaar ahaan deegaanka kurtun halkaasoo dad tiro badan lagu siiyey sakada xoolaha nool deegaanka barbaare degmada khansax dheere waxaa dadka sakada xoolaha nool lagu siiyey fagaara ku yaala deegaanka barbaare ee hoosaga degmadaasi halka barxad ku taalla degmada buulafulayna isugu yimaadeen ku dhowaad boqol qoys isugeyn saddexdaasi degmo waa buulafulay bardaale iyo khansax dheere laba boqol oo qoys oo isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa sanadkan ka faa'idaystay mashruuca saka qaybinta ee ka soconaya degmooyinka wilaayada baay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraystay qaar ka mid ah dadkii sakada la siiyey kuwaasoo mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib goobta ugu duceeyay mujaahidiinta abdalle ibdilyaarha buulufulaageeka mayku socda zeki dhiibo ka socda meekhneef baa lagu siiyey shanna fadhiisi ilaahay anka mahadyaana sumaa ka ba'da weleeyada anka mahadyaana eed iyo eed anka faraasana intii ilaahay guulsii ilaahay ama hadla galantee korkuweela gaalada ilaahay isu jibi diinka ilaahay isu gowyoyo ilaahay anka tugan dadka hoolalaha ku qaadi mooradii haliintilaha kubii kun allanka bedel saasadlena kuna wilaayada islaamiga baay gaar ahaan xaafadada buulafalaag maanta waxaa inta ku qaadanay ari sakaabad ah ayaa lanoo qeybinayay shan neefoo ari ahaa la isiiyey alxamdulilah ilaaha ku mahadsan maasha allah aad ayaan ugu mahadcelinayaa anigu agay maxamed madkuusa liraa degmada buulfalaaga ku dhoonahay shan neef oo ire shan neef oo ire ayaa ku sii marka wilaayada
allah u siyaadiyo nabadgelyo fiican allah siiyo haynaqwada baan ka mid ahay insha allah ilaahay idankiis waxaan ugu da-aynaynaa dhulkaan amnigaan allah sugo gaaladii allah jebiye allah jebiye insha allah biidnillaahi tacaala maanta qiibta oo qiibinta oo beriga oo maanta aan taagannahay goobta oo walaayada iyo maaragta muslimiinta aan dhex taagnahay buurufullaay insha allah biidnillaahi tacaala waxaan ugu du'aynaynaa inay gacantooda kor alla ka dhege dadka howlaha laga soo qaadan hantidooda alla u barakeey dadkii la siinay iimaanka ilaahay ka nageey insha allah biidnillahi tacaala asalaamu calaykum bardaawdanka dadaabasaaro qaana isaaq nuuro haye geedka shan meetar in la liisi edadka ahaan haata soo hor magaadana maasha allah muslimiinta iyo mujaahidiinta aan doohaye lankilaa ku qaada aan doohaye ilaahay kheerki yeelaanka doohaye urtu marka socday macnaha muslimiinta zakaad oo ka jiiba iringa yoon ninka weyn haye ee iringa lisi shan meetar farxadaada ka waran hadda iyada farahan qaba sidoo kale salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dhankooda bogaadiyey qaabka degmooyinka wilaayada ay uga soconayso howlaha saka qayminta si gaar ah mashruucii saka qayminta ee laga sameeyey degmada buulafullaay sidaad maqlaysiin sanadka maanta meeshaan waxaa ka socota necmoleyta sakada hoolaha oo wilaayada baay gaar ahaan degmada buulufulay oo lagu qeybana dadka masaakiinta fuqarada maanta la siinaya maanta meeshaan ku socota ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsan uma markaas kadib mujaahidiinta wilaayada baay ee mahadda iskalah
degmada buulufulay roogna may baa argahaynahe zakawaadka nimankii masaakiinta langeebi ahaay may baa argahayna lankii dadka irinka mayna saahan shanshaqna falansiyahay doodana mayna saahan lamalamna falansiyahay geeka bulshada eed eedan faraxsanna daxaafadada buulfulaay odayaalka maadaama unana odayaal afjo ka hadalow eed eedan lanka faraxsanyi masaakiinta nidaamkii wana horaa lahanka ibrahim mujaahidiinta guulaalasi nidaam kasta walyaa ku wadannaha ilaahay barakahay sifayla kaalin weyn ku qaadan jazaakum allah degmooyinka qaar ee wilaayada baay ayaa weli harsan kuwaasoo dhankooda la gaarsiin doono sekada xoolaha nool maalmaha soo socda insha allah aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu